bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaamiin faylaa ka dhawaada warkaana hamigname warbaahinta warsan ee baydhaba qodobadaysin ka dheegi doontan haddii ilaa hayara intuuna ka guda jarnaa iyo weliba kumide mayad sababta ama mayata muhiimadiyada lata walbarashada gabdho golo wakiilada somalilan u diiday lama hubnooda kumida guddiga doorashooyinka dowladda soomaaliya oo yar hoojiday dhammaan duulimaadyadii gudo dalka soomaaliya maamulka gobolka nugaal oo suuna saaray awaamiro soon horseeda waa cudurka covid tumisagaala tiradanka amuud coronavirus ayaa deertii labaatan todoba kun iyo weliba saddex boqol iyo lixdan qofa akhbaaraadka binaanka raadiya warsana singayton hamignimadan akhyaaray intuunanka guda jarnaysin ka dhiegi doontan haddii lahayara weliba kumid ee taraam oo soo shirkad ka amari intiya soo badaa qalab bukaanka ka neefsadow
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimayeedeeto oo sabta bahaayta axadnaye hooyida haytaysta aragdaniyada ka toosanta labaatan iyo siyeedka beli saddexaad ee maarsta sanadka lamada kun labaatanka intaasay weliba yohayana qodobadii warkaana hamignamaatana ka dhawaada soogyo faahfaahsan haddii lahayara warka weliba saarya baanantusingulisoo sidoona intasawada kijara anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa-e gabalawna mayeetas muhiimada yeedalata walbarashada gabdho soomaaliyeeda
anta soomaaliyeed welibayo ku qiib qaadahayana siyaasadda dalka taasay soo yeedasheen tiinti oo ku dhaha muuqda xildhibaanada wasiirada iyo weliba xafiisyada shaduban ee dowladda bilaanka soomaaliyeed oyoo qeybjoogooyin siyaasadda dalka iyo weliba yeesheentay inta bilaanta hoogyo saaran amayo fahman muhiimada yeedalata walbarashada iyo weliba walbarashada inta yeedeeta qeyb kumida fahanka siyaasadda nicmo muhudiin weliba iyo maalin iyo kueta iskuulka hoose dhexe iyo weliba hoose ee bartamaha oo dhakadayaan gabdho iyo weliba iyo sheegday intii muhiimadyeedeeta intii walibara gabdho soomaaliyeed taasiito iyo kudhalada kortay inti bulshada iyo walkufahansiida waayogelinta iyo weliba fikrado kale oo kumaganaaye muhiimada ay leedahay gabdhaha waxbarashada waxay tahay gabadha waxaa la rabaa haddii ay waxbarato macnaha waxyaaba badan ayay samayn kartaa waxyaaba badanayna ee bulshada ayla tegi kartaa bulshada waxay jilinaysaa wacyigelin badan ayay u samaynaysaa gabadhii waxbarato teeda kaleetona waxay haddana ay gabadha ay samaynaysaa gabadhii waxbarato hadday gabar tahay iyo haddii la qabo iyo haddaan la qabinba gabadhii markaa waxa waaye wixii ay baratay ayay waxay samaynaysaa gabdhaha kaleetoona aan waxba aqoonin ayay uga faa'iideynaysaa qiimaha ay leeda waxbarashada ayay u sheegaysaa shirar badan iyo weliba dooda ku qayb gaadaan bilaanta iyo weliba boqolkiiba labaatan iyo ku helana dhanaga baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya qoondidiyo iyadon weliya teeganta sidii intaasee iyo weliba unku badan yoon helan lahayan siyoona tartaman lahaya magilka kijara siyaasadda dalka
hubnoogii matalay dhinaga xisbiga mucaaradka ee somalilan oo geegayo horseedan golo wakiilada somalilan ee lanqansiihina gureeda marki iyo waayan odkii miilasaydi lanqansii lahaye tiradii lambahnahayo odka kalsoonada iyo kumid naqdo fadan gudiga cusuba xildhibaanada golo wakiilada somalilan iyo gali fasaaqii aadiga haye gudoomiyii golo wakiilada somalilan iyo sheegay inti lamidaasayti hubnooda sitoose meelasayti iyo unkuiran guddiga doorashooyinka ee somalilan warxukubahii wasaaradda hubada iyo weliba duulyowka xukuumadda soomaaliya weliba laka sheegay intii dhammaana la rooji duulimaadyadii gudo dalka markii la kuraaba dhinaga diyaarado sida daawooyinka iyo weliba raashinka warkanya weliba sidoo kaleda laka sheegay intiiyo sii socdo doonana meelaha yaraada duulimaadyada oo banaanka oo ilaa weliba ilaa amar dambe la karaabi roojooga duulimaadyada goloyo weliba ayaa bilaawda doontee maalintii baryeti oo taariikhda yadeeta labaatan sagaalka bilitan ee maarsa sanadka lamada kun labaatanka walibaas oo kala dilag amaray shaqaalo diyaaradooyinka siti intiyon qadanga amarka dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaa sitina dhammaanba iyo reebaan duulimaadada guda dalka soomaaliya dadweynaha gobolka siti nugaal gaar ahaan caasimada garowe iyo weliba dheg amray intiyo mintadiyo hankubana islamarkaa sitina iyo yarayang nasodowka iyo weliba dhaqdhaqaaqyadan ka muhiimsan ee meelasiti salunku dheerada faafowka udurka coronavirusa maamulka gobolka nugaal iyo weliba markia markan hasaare sidoo kale dila ka mamnuucay intii milasiti laka qoboda kulamo siyaasadeed iyo weliba dhammaana inskoyowka dadweynaga oo milasiti oo ka jaran ah haflado orooska garoomada iyaaro iyo weliba meelasha leemooyinka laga daawado filiminta qoraalkan oo geega sabtada ee ay soo kubahi maamulka gobolka nugaala iyo sidoo kaleda weliba milasiti lagu gaamiyey intii lasii hira dhammaana meelo walbarashada oo horeytina iyadoon fasaaday wasaaradda walbarashada dhanagaasiti puntlandna tirada dadkii soo kadhay udurka coronavirus ee dalka mareykanka iyo weliba yadeerta iyo walkubadan kumnaan qofa geeka sabtidii iyo weliba sidala kuigida jaamacadda gubahasa dalkasayti iyo weliba iyo tirada dhimashadii koran dhaftay kun iyo todoba boqol taasaytona dhimashada adduunkeeda kudhikaasa labaatan todoba kun iyo weliba saddex boqol iyo lixdan qofa dowladda talyaaniga iyo geeka weliba yeenaya hatabiiday tirada inka badan ay tee dhimashada udurka coronavirusa weliba niya sheegday intii geeka iyo amuudan sagaal boqol toban sagaal qofa dhinaga kale isbeen iyo weliba yeenaya diiwaan geliday todoba boqol liidii sagaal oo dhimashe oo uusa bilabaatay afartii saal laha dhaafi taasi tooniyada kudhikaasa tirada guud ee dhimashada dalka yadeerti afar kun siyeed boqol konton siyeed qofa dalka koonfur africa iyo lakashaagi dhimashadiinka horeyti ee dhiniga sayti ee udurka covid toban iyo sagaal oo yeedeeta udurka isoo dhiniga neefsashada isoo sabababa waan miilasayti isoo oranka sii faafawa fayraska corona kiiskan oo la xaqiijiyay udurka corona ee gudo qaaradda afrika iyo weliba hatiya deertay walkubadan saddex kun oo kiise ee dalka koonfur afrika iyo ku mid eeta dalalka anka badan ee kiiska siti udurka corona laku heli walibana dalkaasiti usu hasaaraya bandow labaatan kow maalmood silonk horseeda udurka covid tumi sagaala akhyaaray surunkiisin warku kudhugun sida ay tan waliba shabakada warbaahinta warsan ee haruntiya magaalada tambaydhaba anka dambeyntii madaweynaha mareykanka ee donald trump iyo weliba uusa ka amaray shirkadda akubaxaasa dalkaasiti intii iyo qalabka lakaneefsawa bukaanada iyo meelasetiya kasoo bada kureedda markey udurka coronavirus oo runkasii faafi dhiniga dalkaasetiya mareykanka madaweynea mareykanka donald trump iyo weliba uu saasaaraya heerarka walaakusaarowka dhiniga dafaaga usa mareykanka in adeegsada jaray hiliyadii dagaalkii kuuriyada kaasitoon awoodiya ku siyaasa intiya shirkadda meelasetiga qobata qalabka lakaneefsawa dhinaga kureedda markey laga sheegay dhinaga dalkaasetiya mareykanka udur coronavirus inti soranka sii faafi trump ya sheegay inti shirkadda iyo waqtiya waqti dhumyahayta waana loo baahanyay intiya badbaadada nolola dhinaga dalka dadka mareykanka warkii hamignama akhyaaray hiloweynsiin kula sooten shabakada warbaahinta warsan ee runtiya beledka tambaydhaba surunkuaninka dhonyo warkano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa sinsaari waana sinin soosiyay kamaadsantiin dhugunsadow ka warbaahinta warsan ee baydhaba